assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii la soo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaa iyo shimbirtii nabade jalayta fuubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade jalayta fuubtay shuuta u soo deg
ismaqa wanaagsan saaxiibeel habeen wanaagsan waa habeenimo isnaa taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha maarsa sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonana waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararkii maanaya waxay sheegaya in khilaaf uu soo kanlax galay madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe xuseen iyo ku-xigeenkiisa yuusuf axmed hagar dabageed hadaba khilaafkan wuxuu salka ku hayaa dhaqdhaqaaqo ciidan ayaa caawa magaalada laga dareemayaa wararka ugu dambeeyay ee caawa soo gubad doona doorashada kuraasta kow iyo tobanka ah ay shaaciyeen xilliga la qabanayo iyo qaabka loo maareynayo maamulkas waxa ay sheegeen in la qaban doono tartan daha furan oo ka dhigan in dhinacyadu doonaysa kuraasta la shaaciyey ay si siman u tartami karaan oo aysan jirin kursi shaqsi gaar loo xiriyo xaaladihii ugu dambeeyey magaaladaasi aan soo gubi doonaa iyo doorashada ku saabsan qodobada kale waxaa qaybka barnaamijkeena caawan kugu haynaa saaxiib yaal maamulka degmada garbaharre ee gobolka gadow ayaa shirkadaha diyaaradaha ugu digay inaysan soo qaadi karin guddiga qiimeynta xaaladda gobolka gadow u dhowaa magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wixii tallaabo ka dhasheen haddii ay ku kacaan falkaasina ay mas-uuliyadooda ay maamulka qaadi doonaan
shirkadaha diyaaradaha shirkadii soo qaado guddiyadaas iyo dad annagu aanna isku ogeyn mas-uuliyaddeeda wixii ku imaada ayadaa qaadanayso
caawa barnaamijka wareega aad ku dhegeysan doontaan qodobada waxaa qeybka ah dhimashadii dhaawac markaas ka dhashay kadib markii ay shil galeen ciidamo ama kolonyo ka tirsan ciidamada daarwishta maamulka puntland oo markaasi ka tirsanaa ama ka tegay magaalada boosaaso kuna sii jeeday magaalada garow ah ee maamulka puntland wararka ugu dambeeyey khasaarahaasi kala duwan ayaad maqla doontaan dhinaca kale madaxweynaha maamulka puntland saxiid cabdullaahi deni oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa kulan la qaatay maanta saraakiisha ciidamada amniga maamulkaasi puntland waxaa looga hadlay kulanka dhinacyadu ay wada qaateen wararka ugu dambeeyey ayaa sidoo kale maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud oo shir jaraa'adda ku qabtay maanta magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu markaas eedeymo kala duwan u jeediyey madaxtooyda villa soomaaliya isagoona ku dhawaaqay inuu yahay ugu dambeyn musharax madaxweyne shirkiisa jaraa'id oo qodobo dhowra uuga hadlayo ayaan soo gubi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona saaxiibyaal madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi ayaa waxa uu ka hadlay diyaargarowga doorashooyinka ka dhacya maamulka uu ka aramiya islamarkaana ee foodu kusoo haya ee xisbiyada halkaasi ka jira dhinaca kan dagaalka ruushka yukrain ayuu ka hadlay madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi caawa aad degeysan doontaan qodobada kale waxaa qaybka ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulle axmed gaballe ayaa sukul laga hadashay hanaanka loo maareynayo kuraasta dumarka loo qoondayay ee boqolkiiba soddon ay ku leeyihiin golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada madaxweynayaasha ka ah inay wixii iyagu ay qoreen oo ay saxiixeen ay fuliyaan hadday fuli waayaan taa micnaheedu waxay tahay in aysan mas-uul u ahayn gabdhaha ee mas-uul ay u yihiin dadka ay doorteen oo ay yaqaanaan
caawayaad maqli doontaan saaxiib baal qodobadaasi wixii soo koray ayaan idin soo gudbi doonaa cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuudna barnaamijku waad inoo soo codsiinaya soo nasaare kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadku laaya yaa garan kariya dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuu joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwoonayn hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo dii
saaxiibayaal habeen wanaagsan ayaan hawldan kale ayaa barnaamijka wareega dhegeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya adna kala socotaan qodobada ugu waaweyn horrac barnaamijkeena ad kusoo maqashanaya inoo soo socda waxaan isku bilaabaynaa saaxiibayaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ka imaanaya oo lagu kalsoonaan karo caawa waxay sheegeen in magaaladaas ee hiiraan beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay sheegaya in madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdullaahi xuseen cali guudlaabe iyo ku-xigeenkiisa yuusuf axmed hagar dabageed uu soo kala dhexgalay khilaaf xoogan khilaafka soo kala dhex galay yuusuf dabageed iyo madaxweyne calaguudlaba ayaa ku saabsan hannaanka loo marayo doorashada saddex iyo toban kursi waa kow iyo toban kursi oo ka tirsan kuraasta golaha shacabka baarlamaanka kuwaas oo madaxweynaha dhowaan fasaxay in loo furo si loogu tartamo musharaxiinta doonaysa oo aysan jirin cid si gaara loogu xiro kuraastaas kow iyo tobanka ah ay maamulka shaaciyeen inuu ku dhowdhow madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa yuusuf dabageed ayaa xaqiijinayay inuu qaafka uu dugaba saameeyey guddiga doorashada maamulka hirshabelle oo la kala sabtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lama oga saameynta ay ku yeelan karto khilaafkan cusub doorashada kuraasta harsan ee magaalada beledweyne iyadoona sideed cisho ay ka hasan tahay muddada shan iyo tobanka maalinlaha loo qabtay in lagu soo gabgabeeyo doorashada golaha shacabka baarlamaanka guutimanaada ee soomaaliya guddiga doorashada ee siid ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa xalay shaaciyey inuu dibudhac ku yimid jadwalkii soo gudbinta guddiga xulista ergada kow iyo toban kursi sabab jir awgeed iyadoona xusay inay dib u soo ay ka soo shaacin doonaan jadwal cusub oo doorasho ah khilaafkan u dhexeeya ama la sheegayo caawa ilaa ay maanta si weyn loo faanqiday ee ku saabsan arrimaha doorashada ee madaxweynaha hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa dabageed ee magaalada beledweyne kuwada sugan ayaa la sheegayaa in yuusuf dabageed waa madaxweyne ku-xigeenkii uu doonayo in markaas kuraasta qaar la xiro halka madaxweynahana uu sheegay in geb ahaanba loo tartamo kuraastaasan la furo waxaa la aaminsan yahay ama la fahansan yahay in madaxweyne cali guudlaabe furista kuraastaas ay ka dambeysay kadib markii uu kulan la qaatay siyaasiyiinta ugu miisaanka culus ee markaasi kasoo jeeda gobolka hiiraan taa oo ku qanciyey in ay u diyaargaroomaan doorashada islamarkaana kuraasta looga dhigayo mid furan oo dhinacyadu isuma yihiin ayna ku wada tartami karaan xerada lamagala ee ciidamada ay kuwa sugan yahay ayaa la sheegay in dhaqdhaqaaqa ciidan caawa ay ka jirto isla markaana dhinacyada qaarkood ay iska soo horjeedaan inkastoo aysan jirin dagaal dhex maray ciidamada ka wada tirsan maamulka hirshabelle ee dhinacyadu ay kala hogaaminayaan oo yusuf dabageeda ku-xigeenka wasiir shabeelle ah iyo madaxweynaha halkaa ku sugan ee cali guud abi xuseen warar qaarkoodna waxay sheegayaanba in dhinacyadu ay sii xoojinayso xiisadda islamarkaana ay dhibdhac weyn ay ku keeni karto doorashada in lagu dhammaystiro waqtigii lagu talagalay kob iyo tobanka kursi halkaa ku harsanna ay noqon karaan caqabad kale oo hirshabeelle ka soo asbaxda siyaasiyiinta ah ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaana si weyn usoo dhaweynaya tallaabada madaxweyne cali guudlaabe oo kuraasta uu ku furay ama si siman in loogu tartamo waxaana ka mid ah shaqshaadka soo dhaweeyay halkaa ku sugan oo doonaya in sharax ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaankana oo u taagan yahay inuu ka mid noqdona gudoomiyihii hore gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax oo uu sheegay in uu soo dhaweynayo tallaabada madaxweynaha hirshabeelle oo uu kuraasta uu ku furay wuxuu kusoo kordha khilaafka iyo wararka magaalada beledweyne barnaamijka wareeginta ku guul jirno ayaan idinku kusoo gudbi doonaa qodobo kale ayaa noo socdaa seeshe markaa
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli miin xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo farriin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebooken oo ah facebook com hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
asalaamu calaykum halow kabtan saleebaanidheh baay baay covid sagaaliyo toban mar kale waa salaamadtihiin asxaabay dhammaantiin maanta waxaan hayaa farriin aad u xiiso badan oo ka socota qatar oo ku nool magaalada boorama malaha idinkuba sheekadan waa la wadaagtaan waxa uu yidhi kabtan salaabaad mar walba xaaseegu aad bay u warwaraysaa sida ay dadku naga aaminsan yihiin oo ay fikir khaldan nooga haystaan haddii aan aadno kulammada aroosyada suuqyada iyo xitaa jaararka sababtoo ah waxaannu xidhannaa afsaab qadarow xaaskaaga waxau sheegtaa inaanay warwarin waxaan kugula talinayaa inaad sii wadataan xidhashada afsaab sababtoo ah qof kasta oo xidha afsaab kama aha kabadbadis iyo istusnimo balse waxay caddaynaysaa taasi dadaalku ugu jiro badbaadinta qof walba sababtoo ah koronafayruska wuxuu ku faafaa marka dhibco yaryar ay ka soo baxaan sanka ama afka qofka marka ay hadlayaan ama ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ama mararka qaarkood ay xitaa xoog u neefsadaan sidaa awgeed markaa xidhata afsaab waxaa keliya u bannaan inay ku yidhaahdaan waad caqli badan tahay bal aan kuu warramee aniguba waxaan xidhanahay afsaab bal ii soo dira farriimihiinna ii sheegaya sidaad u caqli badanahay xusuusnow waxa uu kabtan saleebaan ku leeyahay halow rajo bay bay covid fariintan caafimaad waxay kaaga timi b b c media action iyadoo qaybkaa mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka ingiriiska iyo uniliver
waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsina magaalada muqdisho qeybaha hore ee barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan markana haddii aanu kusii socno qodobadii hordhaca aad hore usoo maqasheen ee barnaamijka maamulka degmada garbaharre ee gobolka gadow ayaa waxa ay ka hadleen arrimaha la xiriira guddigii uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee qiimeynta doorashada deegaan waa deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbaxeray haddii markaa macquul tahay in halka lagu qaban karo hase yeeshee arrimahaas wasiil oo kol horeba ay ku hor yimaadeen ayay mar kale maanta ku celiyeen in aysan ama ugu digeen diyaaradaha ka shaqeeya arrimaha duulimaadada inaysan soo qaadi karin guddigaas aysan ka soo dejin karin gobolka gado iyo deegaanada ku xiran maamulka garbaarey ayaana shirkadaha diyaaradaha ugu digay inaysan soo qaadi karin ee guddiga qiimeynta xaaladda gobolka gado wasaaraha soomaaliya u magacaabay si ay ugu soo talabixiyaan kuwa u dhawaan la kala joogo in halka ay tagaan waxay ay sheegeen wixii mas-uuliyad darra ah ee ay ka dhalata in mas-uuliyadda ay qaadi doonaan maamulka shirkadda diyaaradaha soo qaaday mas-uuliyiinta asilwajaaraha u magacaabay qiimeynta xaaladda gobolka gado ee markaasi isla markaana ay kusoo warbixiyaan haddii ay macquul tahay in doorashada halkaas lagu qaban karo haddaba shirka ay ku qabteen magaalada garbaxare ee gobolka gado ayay ugu faahfaahiyeen arrimaha ku saabsan digniinta ay u direen shirkadaha diyaaradaha ka shaqeeya ee dulmaadida
shirkadaha diyaaradaha shirkaddii soo qaado guddiyadaas iyo dad annagu aanna isku ogeyn mas-uuliyaddeeda waxay ku imaada ayadaa qaadanayso annaga gobolka gadaanna la yidhaahdaa xaquuq baan leenahay dalkaan ka mid nahay xaquuqdanadii haddii naloo diiday oo ra-iisul wasaaraha iyo dad ku lugle ay diideen annaguna gobolkanaga inaan u madax bannaanaanaan maarta yaan yaan yaan yaan micnaha ku qasbanna gobolkan gobol soomaaliyeed waaye soomaali aan ka mid noqonana waaye waxaan ku maaragtay aan ku dagaalamayno iyo soomaali ka mid noqon maysaan waxaan u baaqaynaa oon saaka halkan kaga baaqaynaa shirkadaha diyaaradaha diyaaraddii soo qaado guddi annagu aanna ogeyn oo guddiyada doorashada ka mid aan ka mid ahayn waxaa weeye mas-uuliyaddeeda ayadaa qaadaysa wixii garbaharey ka imaada mana imaan karaan garbaharey ee gobolka gadana ma imaan karaan ki la dhihi jiray guddigii annagu aanan shaqada aan ku lahayn heshiiska aanan la gelin oo hogaaminaya dhegey oo tegay fidnawadaha ahaayoo horey aan u sheegnay oo aan filaynay inuu jawaabtiisa maaragtay uu gacantiisa uu ku watay iyadoo horay ra-iisul wasaaraha iyo guddiyadii maaragtay maamul goboleedyada ay garbaharka imaadeen iyo taliya xijaar oo booliiska soomaaliya ninka ugu sarreeyey ahaa oo arrintaas uu xaqiijiyey wax kaste oo sharciga baalmarsan oo ugu horreeyo guddigaas uu hogaaminayo cumar dhegay maxaa weeye lama soo qaadi karo lamana keeni karo ciddii isku daydana cawaaqibkii ka dhasho mas-uuliyadda ayadaa qaadanayso mooyinka socdo oon arkayno oo mar hore iyo mar dambeba socday inaan bareerahannaga saacad walba aan caddayno si aan u difaacno xaquuqda dastuuriga ah ee aan annagu xaq u leenahay sababta marka hadda maanta nagu kaliftay inaan halkan soo istaagno waxaa weeye sidaad wada ogeydeenba go'aan waxaan ka soo saarnay guddigii sharci darrada ahaa ee baalmarsanaa dhammaan heshiisyadii doorashe ee soomaaliya ay ku heshiisay iyo qaas ahaan kuwayowgii quseeyey garbaarey ishu oo uu maxaanku rahdaa ugu horreeyey heshiiskii lix iyo tobankii febraayo ee baydhabo iyo kii labaatan iyo toddobadii mey ee muxuu ahaaye muqdisho lagu soo qatimay oo si qaasa u taabanayey muxuu ahaaye garbaarey iyo hanaankeeda waxaa weeye heshiisyadaas nimanka guddiga sheeganaya ee ra-iisaraha uu magacaabay dhammaan way baalmarsan yihiin waxaa kaloo baalmarsan yihiin dhammaan wixii soomaaliya ay ku heshiisay ee ahaa heshiisyadii doorasho ee muxuu ahaaye fulinteedii ay maanta marayso heerka gebagabada waxaan rabnaa marka guddiga ayaga ah waan diidnay sababtoo ah wax sharciyada kuma dhisna waxaan aqbalaynana waa wixii sharci ku dhisan guddigaas oon muuqifka iyaga ee heer gobol iyo heer degmo aan horey u caddaynay ayaa hadda waxaa la yabyabayaa in dhagar labaad lasoo maleego oo laisku dayo si qarsoodi ah in diyaarado loo soo saaro oo loo soo diro muxuu ahaye garbaarey waxaan rabnaa marka inaan u caddayno diyaaradaha shirkadaha ee muxuu ahaye duulimaadyada ee gobolka geda ka shaqeeyo ama gobollada kaleba ka shaqeeya soomaaliyeed muxuu ahaaye inaanan la soo qaadi karin maxaanku rahdaa guddiga ku dhisan sharci darrada dhammaan ummadda soomaaliyeeda kalo guddiyada doorashooyinka daneeyayaasha doorashada way u furan tahay degmada garbaarey ee xarunta gobolka geda iyo garoonkaba
saaxiibyaal barnaamijka aad degeysanaysaan qodobo kale ayaa inoo socdaan hase yeeshee markaan
fariinta nabadda iyo wada noolaashaha nabadda oo la qaataa waxay noqon kartaa dib u heshiisiin dhacda midnimo iyo jacayl loo helo nabad waarta
cafiis la'aan noloshu waxa ay nagu maamulaysaa ciil iyo aargoosi aan dhammaanayn
marka aynu nabad ku nool nahay waxaynu tusaale u noqon karnaa kuwo kale
waxaynu leenahay geesinimo inagu filan oo aan ku dhihi karno waan cafiyey oo way dhammaatay wixii ina dhex yaallay ee adna iyo cafi walaal soo gudbinta farriintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
agasaxibada fariinta halkaas ayaan kaga gudbaynaa markana haddii aanu kusii socno qodobada barnaamijka aada hore ugu soo maqasheen ee puntland ayaan aadaynaa waxaa maanta khasaare kala duwan isugu jira dhimashadii dhaawaca soo gaaray qanoyo ku tirsan ciidamada maamulkaasi puntland xilli ay kusii jideen magaalada boosaaso waxaana markaas la sheegay in khasaare kala duwan oo ka dhashay oo isugu jira dhimashadii dhaawac madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdulaahi dani ayaana markaas ka hadlay ama markaa ka tacsiiyey ciidamadaana u diray tacsiye asigoona dhan kale maanta kulan magaalada boosaaso kula qaatay saraakiisha ciidamada maamulkaasi puntland waxa uuna kala hadlay arrimaha ku saabsan amniga iyo sidii markaas loo xaqiijin lahaa wuxuuna saraakiisha ciidamada amniga puntland kulanka waxaa ku weyninaya wasiirka amniga xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidamada kala duwan ee maamulkaasi puntland siciid deni ayaana waxa uu u mahadceliyey sida ciidamada ama ugu mahadceliyey ciidamada sida ay u sugayaan ammaanka goobaha ay ka dhacday doorashada iyo sidai markaasi ay hoogan ugu yihiin inay markaasi buuxda ay u maamulaan ama u xaqiijaan goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin
بسم الله الرحمن الرحيم وزير رضا gudoomiyaha gobolka iyo degmada taliyayaasha sare ciidamada iyo saraakiisha kale ee halka jooga iyo qeybaha kala duwan ee laamaha amniga ee dowladda dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu runtii waxay ii tahay sharaf weyn in kulankan maanta uu ku qabsoomo magaalada boosaaso oo aan kula kulmo dhammaan qeybaha kala duwan ee ka shaqeeyey amniga magaalada boosaaso gaar ahaan maalmihii u dambeysay ee ka socotay arrimaha doorashada waxaan rabaa inaan fursadaan uga faa'iidaysto ciidamada puntland meel kasta ay joogaan inaan ku bogaadiyo shaqada baaxadda leh ee ummadooda iyo dalkooda u hayaan sida howlkarnimada leh ee ay shacabkooda ay u difaacaan har iyo habeenna ay ugu soo jeedaan waxaana intii ku shahiiday ilaahay subxaana watacaala ugu baryayaa inuu jannada geeyo inta ku dhaawacantana ilaahay ugu booqanayo dabcan marxalad adag ayaa dadkeena iyo dalkeena uu marayaa oo dhibaatada ugu weyn ay u muhiimsan tahay dhinacyada amniga oo runtii dad dadkan noloshooda iyo deganaanshahooda aan rabin oo xag jir ah ay dhibaato badan ku hayaan siday ummaddan nolol degan ay ugu heli jirtay puntland runtii waxa ay ilaahay ugu gargaaray inay dadkeedu gartaan cadowgaasi inuu yahay cadow aan marna lala noolaan karin oo ay tahay in ummadda laga qabto sifo kasta oo looga qaban karo dadaalkaas la bixiyey saraakiisha ka shaqaysay aada baan ugu ammaanaya waan uga mahad celinaya
waxaa jiri doona dabiiqooyin badan oo aad qoyskaaga iyo bulshadaada aad uga ilaalin karto caabuqa koronafirus ee ka jira soomaaliya taa oo uu ka mid yahay tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo soo gaaray soomaaliya marka ugu horraysa waxaa tallaalka lagu bilaabayaa shaqaalaha safka hore ku jira ee ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska shaqaalaha dowladda hoose iyo shaqaalaha dekedaha iyo garoommada diyaaradaha si ay awood ugu helaan in ay sii wadaan bixinta adeegyada lagamaarmaanka ah ee ay ka mid yihiin badbaadinta bulshada ee covid sagaal iyo toban iyo adeegyada kale ee muhiimka ah dadka ka weyn da'da kontanka sana ay ku sugan meelaha khatarta badani ka jirto ayaa ku xigi doona in la siiyo tallaalka dadka ku sugan adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka covid sagaal iyo toban waxaynu ku howlan yihiin joojinta faafidda xanuunkan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan bulshadana soomaaliyeed inay taageeraan qaadashada tallaalka covid sagaal iyo toban laakiin ha ilaawin tallaabooyinka aad naftaada iyo qoyskaaga aad kaga ilaalin karto cudurka covid sagaal iyo toban dhaqo gacmahaaga si joogto ah xidho afxirka ugu yaraan laba mitir u jirso dadka kale haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
simanay saxarlaay suubantii had lahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaal iyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaal iyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba mitir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarkaaba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldarro
soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali bisaline iyo hay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta safe the children
habihii dhexe barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha dalkan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiib yaal magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug laba askari ayaa maanta ku dhimatay halka mid kalena uu dhaawac ka soo gaaray kadib markii maleeshiya hubaasan ay rasaas ay ku fureen ciidanka oo saarnaa baabuur dhex mariyey magaalada dhuusamareeb askarta dhimatay ayaa elwareedo u sheegay ama elwareedo kala duwan ay xaqiijiyeen inay ka tirsanaan ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan qaybta gorka loo yaqaano waxaana maleeshiyada weerar geystay ay ka baxseen goobta ay falka ka geysteen kadibna halka waxaa soo gaaray ciidamada maamulka galmudug halkaasoo howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen dhinaca kale mas-uuliyiinta deegaanka buhul ayaa iyaguna markaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dhacdada ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud taliyaha booliska magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug ayaa shir jira ay qabtay isagoona faahfaahin ka bixiyay sidii wax u dhaceen isagoona markaa ku eedeeyey dhinaca kale ahlu sunna waljamaca
yaha nabad sugidda caasimadda agaasimaha wasaaradda amniga waxaan rabnaa inaan ka warbixiyo dhacdadii maantay meeshaan ka dhacday waxaan leenahay inna lilah wa inna ilaahi raajicuun waxay wax ku gaareen oo maaragtay ku waxyeelooba ku dhintay laba askari oo ciidamada dowladda ka mid ah waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto waxay ahaayeen mujaahidiintii qaranka dalkan iyo dadkan difaacayay deegaanada galmudug ay u soo dirtay dowladda waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto waxa uu waxgaarsiiyey ayagoo ka yimid furmaha cadowga ay kula dagaalamayeen waddooyinkii ugu dambeeyey kooxa burcad ah burcad diimeed oo qowlaysataa oo magaca diinta ku qaraabta sida argagixisada al-shabaab ayagoo dee shacabkooda ku dhex jira ayay kooxahaas maaragtay qowlaysatada burcadda oo diinta ku qaraabta oo magaalada caasimadda ku soo galay si dhuumaalaysiya ayaa waxgaarsiiyey waxaad u jeedaan diinta ay sheeganayaan inay maaragtay waxba kama jiraan tahay iyo abtirsisanada ay ku abtirsanayaan sunna waljamaaca sunna waljamaaca dadka ummadda soomaaliyeed oo muslimiintaha ah raallina kama ahan in maaragtay dhiigga islaamka la daadiyo dadka wax ku oolkaa oo difaacaya qaranka na in la dilo raalli kama ahan diinta islaamka meelna uguma soo aruurta waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda galmudug inay ku baraarugto khatarta maaragtay ay wadaan kooxahaas sheegta sunna wal jamaaco waxaan leenahay oon uga digaynaa ilmihiinna ka reebta waad u jeedaan waa khatar waa argagixisada al-shabaab oo kale waxay ka samaynayaan magaalase caasimadda galmudug ee dhuusamareebo waad u jeedaan dhibaatada ay ka geysteen maanta waa argagixisnimo ma ahan wax diinta islaamka madqal ku leh ma ahan maaragtay iisheeg sharciga wax maaragtay ku wanaagsan iyo amniga midna waxaan ugu digaynaa ummadda soomaaliyeed khaasatan reer galmudug inay maaragtay arrintaas ilmahooda iyo ehelkooda inay ka reebtaan inaysan diin wadin inaysan maaragtay islaamnimo ku shaqaynayn in maaragtay magaca ay ku qaraabanayaan ou yahay been ou yahay ficilka waad arkaysaan ay samaydeen ay samaynayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi xaqa iyo baadilka ha isku darinina waxay isku dareen xaqii iyo baadilkii waxay sheeganayaan diin waxayna samaynayaan wax diinta islaamka ay ka soo horjeedo waxaan ugu tacsiyeynayaa ciidamadii meeshaas maanta askartii ku shahiiday oo gacanta kaxaq daran ay dishay oo ayagoo furunta ka soo baxay oo magaalada usoo danaystay maaragtay dhibkaas loo geystay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno geeyo kooxihii falkaas sameeyana insha allahu tacaala waxaan maaragtay la tiigsan doonaa sharciga waxaana soo saaraynaa maaragtay cadaaladdan hor keeni doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo annagoo ka duulayna amarkii wasaaradda amniga ee ahaay in aan magaalada caasimadda lagu dhex wada karin hub aan sharciyaysnayn ama aan ahayn midka ammaanka loogu adeegayo ay wataan hay-adaha amniga maanta oo bishu tahay toddobo waxaan leen waxaan ogeysiinaynaa oo dignin ugu diraynaa deegaanada ee galmudug caasimadda dhuusamareeb inaan lagu dhexaysa karin hub sharci daraa guri kasta oo uu ku jiro iyo goob ganacsi oo uu ku jirona waa ka daba tegaynaa wafkii loo arko in maaragtay ay nadiif tahay oo ay ku ilaalsanayso nafteeda iyo maalkeeda wasaaradda amniga ha ka soo sharciyeyso haw tagto ayada ha kala xiriirto hub waxaa maaragtay in la sito oo sharciyay kara wasaaradda amniga annagoo amarkeedii fulinayna laga bilaabo tobanka bisha hub sharci darro ah lalama soo geli karo magaalada lagumana dhexaysan karo intaasaan rabnaa inaan uga digno kooxahaas maaragtay dhiigga ummadda soomaaliyada muslimiinta caadaystay in ay daadiyaanna waxaan uga digaynaa inay ilmahooda ka reebtaan ehelkooda ka reebtaan meel looga soo wada jeesto dowladda maaragtay la gacan siiyo wax aan dowladnimo ahayn horumar lagu gaari maa qabiil iyo urur iyo maaragtaa iisha koox gaar ah waxba waa lagu qaba waaye waxba waa lagu qaba waaye waxaan leenahay dowladda ha la xoojiyo dowladda ha loo dhagalugnaado dowladda ha la garab istaago haddaan dowladnima jirin wax jiraya ma laha ciddii wax laga hayo oo wax sheeganaysaa waa inay sharciga timaado sharcigaa wax u qabanaya cid cid ku duuli karta iyo cid cid maaragta beegsa karta midna ma jirto sharcigaas ayaa dadka lagu kala saaraa haddii wax lagaa hayo sharciga imaado haddaan wax lagaa hayna gurigaaga joog intaasaan leenahay
waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraada ee dalsan ee magaalada muqdisho saaxiibayaal wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdisaac maxamuud ayaa galabta shir jalaas u qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxa uuna ka hadlay arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo in uu yahay musharax madaxweynaha soo socda ee soomaaliya maxamed cabdisaaq ayaana sheegay in markaas uu yahay musharax madaxtinimo madaxweynaha soomaaliya ee musharaxiinta ka mid ah islamarkaana uu doonayo in dalku wax badan u qabto waxa uuna eedeymo kala duwan u jeeday madaxtooda dalka soomaaliya madaxda ugu sarreysa wuxuu ka hadlayna arrimahaas wuxuu yidhi
bismi illaahi raxmaan raxiim waad ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina anigoo ah maxamed cabdirasaaq wasiirkii hore arrimaha dibadda ahna musharax kursiga toob boqol sagaashan iyo sagaal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan isugu yeeray shirkan jaraa'id si aan ugu dhawaaqo musharaxnimadayda xilka madaxweynaha dowladda federaalka ee doorashadan inagu soo food haysa iyo inaan halkan kaga codsado taageerada dadka soomaaliyeed ee la qaba dareenka rumaysanna in dalkeennu u baahan yahay inuu qaado waddo cusub oo ka duwan tan aan maanta hayno maadaama aan musharax shan sano ka hor ahaa arkayna ee wixii aan ka soo maray halgankaas hore iima sahlanayn inaan mar kale isku soo taago xilka waxaase igu kallifay laxja- laxajeclada aan u qabo dalkeenna iyo walwalka igu sii weynaaday ee ah in siyaasadda dalkeenna ay noqotay mid aanan ina gaarsiin karin baahida aan u qabno dibudhiska soomaaliyada aan dhammaanteen ku taamayno oo ah mid dimuqraadi ah nabad ah oo horumar leh shantii sano ee lasoo dhaafay inkastoo dhaqaaluhu guud ahaan kor u kacay haddana dadkeennu waxay la kulmeen sicir barar sii ballaartay amni darro abaaro isdaba joog ah iyo haba ugu darnaatee siyaasad iscunugoyn ah oo aan ixtiraamayn dastuur dhaqan soo jireen ah dib u heshiisiin iyo sharciga dalka midna xaqiiqadii dowladdeennu heer walba ha ahaatee waxay ku socotaa si qariska xoornimo ah oo ku sii fogaanaysa sharci darro iyo falal dastuurka ka baxsan oo la hubo inay keeni karaan kalsooni darro iyo niyadjab inay dadka soomaaliyeed ka qaadaan dowladnimada doorashada hadda socota oo ah mid ku sifowday noocaas waxay ahayd mid loo hanweynaa oo la rajeynayay inay dhacdo u dhacdo si daafuran oo dimuqraadi ah nasiib darro waxaa dhacday in siyaasiyiintii ay kalsooni ku qabi waayeen dadka soomaaliyeed oo ay ina tuseen dictatoornimadooda iyagoo haddana rajo ka qaba inay xilka madaxweynaha dowladda federaalka ay ku guulaystaan walaalahayga soomaaliyeedow madaxweynaha federaalku waa awoodda ugu sarraysa dalka madaxda federaalkuna waxay kaalin mug leh ka qaadan karaan wax ka qabashada su-aalaha asaasiga ah ee dastuurkeenna qabyada ah taasoo inaga caawin lahayd khilaafaadka badan ee siyaasadeed ee uu waddankeenu ku dhex jiro shaki kuma jiro haddii ay madaxda hadda joogtaa ay diiradda saari lahaayeen qabyatirka dastuurka oo ay dhisi lahaayeen laantii saddexaad ee dowladda oo ah garsoorkii guddigii adeega garsoorka iyo hay-addii fulan lahayd oo ah maxkamaddii dastuuriga ah kuma aynaan jirnayn xaaladdan oo ah inaanaan awood u lahayn wax ka qabashada lagdanka khayr mas-uulnimada ah ee siyaasadeed ee madaxdeenna heer walba maanta way adag tahay in la helo hoggaan ka madax bannaan damaca uu adeegsiga dowladnimada inay ku noqdaan maalqabeenno iyagoo iska hor keenaya dadka soomaaliyeed waa in sidan wax iska beddelaan haddii aynu rabno in soomaaliya ay ka soo kabato haboogan oo aan horay u soconno tanna waxay suurtagal noqon kartaa oo keliya marka ay dadka soomaaliyeed awood u helaan inay si xor ah oo daahfuran u dooran karaan madax u dhaganugul oo kalsooni ku qaba dadkooda oo dowladnimada lagu aaminayna dib ugu soo celiya sidaas daraaddeed halkan aynu joogno maanta magaaladan sharafta weyn ee gaalkacyo gobolka mudug oo ah hoygii halyeeyadii hoggaaminayay xornimo doonkeenii halyeeyadii dib u doonay soo dhisidda dowlad soomaaliyeed oo loo dhan yahay xormadlayaasha ku howlan nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka oo dhan waxaa sharaf ii ah inaan ku dhawaaqo musharaxnimadayda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta aynu isgarabsanno oo aan u wada istaagno inaynu ka dhigno waddankeenna mid leh dowlad dhammaystiran lehna dastuur dhammaystiran aynu dalkeenna ka dhigno mid nabad iyo barwaaqo ah guul iyo gobonnimo magacaygu waa maxamed cabdirasaaq waxaan doonayaa inaan noqdo madaxweynaha soo socda ee ummadda soomaaliyeed
qaybihii gabagabada barnaamijka wareega ayaan isla soo garan saxbeel gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batrool sheekh axmed gaballe ayaa waxa ay ka hadashay hanaanka loo maarinayo eh, markaasi kuraasta golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ee markaasi qondada dumarka ah boqolkiiba soddon ay ku leeyihiin oo siyaabooyin kala duwan loo dhaliilayo maadaama madaxda maamul goboleeda aysan eh, si isku mid ah aysan usoo saareen ama markaasi aysan ugu shaqeyn sidii markaa ay usoo bixi lahaan boqolkiiba soddon qoondada dumarka boqolkiiba soddon ay ku leeyihiin golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya waxaana lagu eedeynaya madaxda maamul goboleeda in arrintaas ay ka gaabiyeen waatan mar ay ka hadlaysay arrimahaas
gabdhaha waxaa u bannaan inay qaadacaan bataatanba inay ka qayb galaan baarlamaanka ku iyo tobanaad sababtoo ah iyadoo gabarh soomaaliyeed ay dulman tahay gabarh soomaaliyeed xuquuqdeeda ay maqan tahay gabarh soomaaliyeed awood in loo adeegsaday in loogu diido waxay xaqa u lahayd oo sharciga u lahayd inay gabdhuhu fadhiistaan baarlamaanka waxaa meel uga dhacaysaa karaamada gabdhaha soomaaliyeed ilaa soddon iyo sagaalka gabdhood laga soo buuxiyo oo madaxda dowlad goboleedyadu inta hartay ay gabdhaha ka soo buuxiyaan gabdhaha soomaaliyeed waxay u taagnaanayaan in cadaalad ay helaan oo ay gaaraan tedi bersentiga iyo boqolkiiba soddonka ku qoran sharciga oo laysku afgartay oo gacmaha madaxda soomaaliyeed ay ku saxiixeen una ah dalka bartilmaameed doorashadana u ah dhaqangelin haddii taa laga gudbo doorashadu waxay noqonaysaa xaaraan midaan sharci ku dhisnayn mid ku timida boob iyo dhac iyo xaquuqda gabdhaha oo lagu tuntay waxaan rajaynaynaa in intaasoo dhan laga baaqsado inta dhimanna la soo buuxiyo qodbada haweenka soddon iyo sagaalka gabdhoodna ay ka soo baxaan lixdanka iyo dhowrka haray si loo gaaro boqolkiiba soddon boqolkiiba soddonku waa qaybta ugu hoosaysa ee ka qaybgalka siyaasadda waana tan siinaysa fursadaha gabdhaha qaybaha kale ee howlaha dalka inay ka qayb galaan haddii tii ugu horraysay laga caqabadeeyey oo laga hor istaagay waxay iftiiminaysaa in kuwa ka dambeeyana ay ka sii daran yihiin dalka gabdhuhu waxbay ku leeyihiin iyagaa ugu laxajeclo badan iyagaa ugu halgan badan iyagaa badbaadiyaashii bulshada ah ayagaa u allaf dhabar ummadda soomaaliyeed waana inay ka helaan xuquuqda ay leeyihiin taasoo ah mid sharci ah oo laysku afgartay ma aha wixii aan waajibka u ah- u lahayn ama xaqa aan u lahayn boqolkiiba konton gabdhuhu ka badan ayay bulshada ka yihiin laakiin haddii la rabo in la heshiiyo oo horay loo socdo oo laga baxo dhibaatooyinka gabdhuhu waa kuwa ugu sabarka badan waa kuwa ugu naxariista badan waa kuwa ugu jecel dhismaha qarannimada soomaaliyeed saasaana keentay inay boqolkiiba soddonka ugu yaraan ay qaataan baarlamaanka iyo xubnaha kaleetood ee dowladda sidaa awgeed waxaan rajaynaynaa in dowladdeenna dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada madaxweynayaasha ka ah inay wixii iyagu ay qoreen oo ay saxiixeen ay fuliyaan hadday fuli waayaan taa micnaheedu waxay tahay in aysan mas-uul u ahayn gabdhaha ee mas-uul ay u yihiin dadka ay doorteen oo ay yaqaanaan saas darteed waxaan rajaynaynaa gabdhaha iyo wiilashu waa siman yihiin in cadaalad loo falo lana soo saaro inta dhiman oo ah soddon iyo sagaal waxaan ognahay ee qaabka loogu talagalay in loo qaybsado kuraasta gabdhaha ee boqolkiiba soddon lagu xaqiijinayay wax la isla ogyahay oo la saxiixay oo qoran ayay yihiin hirshabeelle waxaa u qornayd inay soo saarto kow iyo toban gabdhood waxay soo saareen afar gabdhood waxaa ku harsan toddoba gabdhood waxaan rajaynaynaa madaxweynaha hirshabeelle inuu soo saaro toddoba gabdhood oo xildhibaano ah si loo buuxiyo qoondada haweenka sidoo kale madaxweynaha puntland waxaa u qornaa inay soo saaraan reer puntland kow iyo toban gabdhood waxay soo saareen shan waxaa laga rabaa shan ee waxaa laga rabaa lix gabdhood oo xildhibaano ah inay ku soo daraan si loo gaarsiiyo qoondada ugu yaraan soddon galmudug waxaa u qorraa kow iyo toban inay keenaan toddobay soo saareen afaraa ku harsan waxaa la rabaa iyadana inay soo buuxiyaan madaxweynahana waxaan leenahay madaxweyne ku dhiiro inaad maaragta keento qoondada haweenka sida madaxweynayaasha kale ay la rabo inay ugu dhiiradaan koonfur galbeed waa meesha ugu cajaa'ibka badan oo marka hore caqliga naga xaday maskaxda naga xaday aan u qaadanay inay yihiin kuwa gabdhaha naxariis u qaba oo gabdhaha qadariya oo gabdhaha xaquuqdooda soo saaray waxaa laga rabay inay keenaan kow iyo labaatan gabdhood waxay soo saareen toban kow iyo toban gabdhood ayaa ku harsan waxaan rajaynaynaa madaxweyne lafta gareen sidii marka hore uu gabdhaha u soo saaray tobanka inuu dhammaystiro oo uu gaarsiiyo kow iyo labaatan oo tedi bersentiga ugu yaraan uu uu qoondada buuxiyo Ee, waxaan ee, maaragtay jubbaland waxay soo saareen afar waxaa laga rabay saddex iyo toban sagaal gabdhoodaa ku harsan waxaan rajaynaynaa marka inay dadaalaan oo madaxweynaha jubbaland siduu gabdhaha ugu hili jiray uu ugu hiliyo ee, sidoo kale ee, gobolka banaadir waxaa laga rabaa in maxaan ku idhaahdaa ee, ay soo saar waxay hayaan shan shan marka lixda waxaa ku waajiba labo laakiin tirada marka la fiiriyo xisaab ahaan waxay aadaysaa labay aadaysaa waayo markay shan ay maaragtay ay laga rabay oo ay keenaan mid saddex ayay mid ku keeni lahaayeen marka laba gabdhood oo kale laba xubnood oo kale oo xildhibaano ah ayaa laga rabay inay keenaan waxaa taa marka ay waajib ka dhigaysaa maadaama ay u dhow yihiin lixda inay s- laba gabdhood keenaan waxay keeneen hal halaa ku maqan ee somalilan waa qolada ugu fiicneeday oo dadaashay waxaa laga rabay afar iyo toban waxay keeneen saddex iyo toban waxaa lagu leeyahay gabar doorashadana waa u dhammaatay ayaga labaduba banaadir iyo somalilan labaduba way dhammaystireen waxaan rajaynaynaa marka iyagoo dhammaystiray laftigeeda kursigii gabadha ay ka xoogeen way og yihiin somalilanna way og tahay banaadirna way og yihiin sida awgeed in gabdhaha ay soo saaraan oo ay siiyaan xaquuqdooda haddii kale waa adkaanaysaa kursi gab- gabar laga soo xoogay in baarlamaanka lagu fadhiisto oo shacbiga soomaaliya lagu matalo waayo gabaraa iskale gabadhuna waxay ku leedahay xaqnimada soomaalinimada iyo sharciga iyo heshiiska doorashada loogu talagalay in lagu dhaqangeliyo waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba inay gacan nagu siiyaan sidii aan u soo dhicin lahayn xaquuqda gabdhaha dhiman oo ah soddon iyo sagaal xildhibaan oo gabdho ah ayaa ilaa haddeertaan ku maqan doorashooyinka aqalka hoose waxaan rajaynaynaa intaas ay maaragtay si deg dega uga soo jawaabaan madaxda dowlad goboleedyada iyo eh, ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ah eh, mas-uulka ugu weyn oo u xil saaran xaqiijinta eh, doorashooyinka iyo inay aan s- mataqaanaa dhaqan galaan iyadoo doorashooyinka ay gebageba maraayaan waxaan ra-iisul wasaaraha ka codsanaynaa inuu dhexda u xirto sidai caadada u ahaydba siduu u xaqiijin lahaa qoondada haweenka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxaan u rajaynaynaa efartigii badnaa dadaalkii badnaa iyo hawshii qaranka ay u haayeen in ay kow number one ka dhigaan xaqiijinta qoondada haweenka oo ay soo saaraan qaybaha hare waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed inay ka baxdo dhibaatada cadaalad darrada iyo dib u dhaca oo ay gaarto horumar wanaag nabad iyo qarannimo waxaan rajaynayaa dhammaan gabdhaha soomaaliyeed meelay joogaanba dalka ayagaa iska leh dadka ayagaa iska leh ummadda soomaaliyeed waxay u yihiin hooyo waxay u yihiin hanti waxay u yihiin caqli waxay u yihiin indho gabdhaha soomaaliyeed mas-uuliyadda ka saaran qaranka cid ay ka saaran tahay lama arko hooyo walba waxay nafta u horaysaa waa ilmaha iyo guriga iyo qaranka soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in gabdhaha la siiyo xaquuqda ay ku leeyihiin meel kasta oo ka mid ah dowladnimada soomaaliyeed taasoo dhalinaysa caafimaad wanaag horumar oo keeni karta inay gabdhuhu hantaan wax badan oo maanta ka dayacan oo baylaha ka ah ummadda soomaaliyeed aad baad umahadsantiin
guud ahaana barnaamijka wareeg wararka afar baatan ka saacadaadi haddalse magaalada muqdisho aqeyrta dhegeysa waana intaa barnaamijka kiisa intaa ku kulmi doona siyaasiina badgelida